جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dowladda sariibeedda maraykanka donald trump ayaa iskudaydil ka badbaaday kadib markii lagu rasaasay goob uu taageerayaashiisa kula hadlayay oo ku taala dalka maraykanka ku dhowaad konton isugu jira sariibeedda kenya iyo kuwa murtadiinta ee baktiyay oo dhaawacay ku noqday weeraro ka kala dhacay bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera dowladda saribeedaha kenya ayaa qiratay in weerar saraakiil oo askar looga dilay uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya maxkamadda wilaayada jubbada hoose ayaa fulisay xad ka mida xuduudda allah kaasi oo ka dhaca fagaare ku yaala degmada jamaame horumar ballaaran oo dhanka dacwada ee laga dareemayaa degmada buula fulay ee wilaayada baay iyadoona ay degmadaasi kusoo bateen xalaqaadka lagu barto culumta sharciga wilaayada gedo ayaa gurmad ballaaran gaarsiisay qoysas ka soo barakacay dagaallo ka dhacay degmada luuqa wilaayadaasi dowladda xabashada etoobiya ayaa shaacisay in ay xirtay xuduudbeenaadka ay la wadaagto soomaaliya iyo suudaan si ay u dhaqangeliso qaadashadeeda badda soomaaliya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس waa subaxnimo axada taariikhduna ku baagan tahay siddeedda bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan madaxweynihii hore ee dowladda sariibeedda maraykanka donald trump ayaa iskudaydil ka badbaaday kadib markii lagu rasaasay goob uu taageerayaashiisa kula hadlayey oo ku taala gudaha dalkaasi haddaba wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi waxaan wax ka weydiinay walaalkan ismaaciil salaad aad baad umahadsan tahay walaalka Een, sida warbaahintu ay saa ka hadalhayaan xalay goob uu khudbad ka jeedinayay madaxweynihii hore ee mareykanka gaal donald trump ayaa lagu qaaday weerar muuqaalo warbaahintu ay baahiyeen waxay muujinayeen xili trump uu taagnaa goob fagaaro ah oo uu khudbad ka jeedinayay oo ku taala gobolka pennsylvania ee dalka mareykanka in rasaas lagu furay Een, rasaastaasi warbaahintu waxay leeyihiin inay ahayd rasaas toogasho ah oo loola dan lahaa in lagu khaarijiyo Een, dhowr xabadood ayaa la arkayaa muuqaalada laga soo qaada weerarkaasi iyadoo een, lagu ridayo donald trump oo manasadii uu ka qudbeynayo taagan mid ka mid ah rasaastaasi lagu riday ayaa waxa ay u geysatay dhaawac waxaana dhaawac uu kasoo gaaray gaalkan donald trump dhegta midig oo ay xabadda ka haleeshay waxaa la arkayay isagoo foorarsanaya markii ay xabadda ku dhacdo kadibna ay soo kala cararayaan ciidamadii ilaalinayay Een, tv-ga c n n wuxuu leeyahay dhaawaca trump gaaray waa dhaawac fudud oo xabaddu waxay ka sartay dhinaca sare ee dhegta midig oo dhaawac weyn muusan gaarin balse een, muuqaalada lasoo bandhigay waxay muujinayaan rasaas fara badan oo donald trump lagu riday Een, laamaha ammaanka mareykanka waxay sheegeen in la toogtay ninkii weerarkaasi fuliyey tafaasiil dheeraadana kama bixin ruuxaasi weerarka geystay waxa uu ahaa balse waxay xaqiijiyeen in la toogtay een markii weerarkaasi uu dhacay trump oo dhaawac ah ayaa goobta si deg dega looga saaray oo lala cararay oo gaarigiisa la geliyey iyadoona dadkii een khudbadiisa dhegeysanayana ay goobta ku kala carareen oo halkaasi lagu hakiyey khudbadii uu jeedinayay donald trump weerarkan wuxuu imaanayaa xili ololaha doorashooyinka dalka mareykanka weli ay socdaan oo hadda ay ku tartamayaan donald trump iyo madaxweynaha hadda xilka haya ee joe biden aad buu mahadsan walaalkan ismaaciil oo kaasi ahaa dowladda sariibeedaha kenya ayaa qiratay in weerar saraakiil iyo askar looga dilay oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya nuur cali warsame buusheeba ayaa faahfaahinaya warkaasi wararka naga soo gaaraya waddanka kenya ayaa sheegaya in booliiska dowladda kaafiradda ee waddankaasi ay ka hadleen weerar culus oo ciidamo ka tirsan mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera ee dhulka n f d ee kenya xoogga ku haysato warbixin uu soo saaray booliiska silibiyiinta kenya ayaa lagu sheegay in ugu yaraan afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee silibiyiinta kenya lagu dilay weerarkaasi kamiinka ah ee ka dhacay waraha hareer jire oo hoostaga degmada baanisa oo ka tirsan gobolka mandheera lix sarkaal oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ayay sheegeen in lagu dhaawacay howlgalkan barakaysan ee dhabagalka ahaa waxay sidoo kale tilmaameen inay nolol iyo geeri kula yihiin shan sarkaal oo kale ciidamada silibiyiinta kenya ee weerarkan lagu beegsaday ee magacoodana loo soo gaabiyo s o g ayaa ah koox hoos tagtay ilaalada xuduudaha kenya waxaana ciidankan loo xilsaaray sugidda ammaanka xuduudbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga silimiinta kenya gaar ahaan halka loo yaqaano waraha hareer jiire oo hoos taga degmada banasa ee gobolka mandheera iyadoona kamiinkaa lagu dilay sagaal askari oo kufaarta kenya ka mid ah laguna dhaawacay labaatan kale oo isla silimiinta kenya qayb ka ah iyadoona mujaahidiintu hub ay ka soo qaniimaysteen weerarkaasi dhabagalka ah ciidamada mujaahidiinta ee ka dagaalama gudaha dalka kenya ayaa dardargeliyey weeraradooda iyadoo si xogan u dhiig bixinaya askarta kufaarta kenyaanka ah mahadsanid abushiiba maxkamadda wilaayada jubbada hoose ee fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada jamaame bashiir muxiidiin abu eyman ayaa faahfaahinaya
allahu akbar boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamigah ee jubbada hoose ayaa u soo daawasho tegay xukun ka mid ah xuduudda allah oo lagu fuliyey shan xubnood oo ahaa jawaasiis la shaqaynayey sirdoonnada siliibiyiinta iyo kooxda riddada soomaaliya kadib markii ay codbaahiyaha uu guud ahaan bulshada ku wargeliyey inuu jiro xad ka mid ah xuduudda allah oo ka dhici doona fagaaraha al-shahiid biidniillaah a-sheekh cabdiraxmaan xudeyfa islamarkaana dadku ogaadeen ujeedka dhagaysteenna muxaadaro wacyigelin ah waxaa mid ka mid a qudaadda mujaahidiinta uu fagaaraha ka akhriyey magacyada jawaasiista murtadiinta ee madaxyada looga guray fagaaraha degmada jamaame jaasuuska koowaad ee ka mid ah shanta xubnood ee lagu dilay fagaaraha degmada jamaame waa cali xasan cuhmaan oo da'diisu tahay afartan iyo saddex sano jir waxa uu ka tirsanaa sirdoonka kooxda riddada soomaaliya isagoona qirtay inuu la shaqaynayay ciidamada loo yaqaanisa eedaysanaha labaad ismaaciil cabdiraxmaan cumar loo yaqaano fu'aad waxa uu jaasuuskan la shaqaynayay sirdoonka ciidanka kenya ee loo yaqaan k d f iyo sirdoonka maraykanka ee c i a wuxuuna jaasuuskan cadowga uu u gudbiyey nambarada toddoba iyo toban qof oo ka tirsan mujaahidiinta isagoo sidoo kale loo soo dhiibay shariixooyin dhowr ah jaasuuska saddexaad waa maxamed axmed xasan oo loo yaqaan ajnebi da'diisuna tahay lix iyo labaatan sano jir wuxuu ka tirsanaa murtadiinta maamulka ashaadala dirirka ee isku magacaabay jubbaland isagoona u qaabilsanaa dhanka macluumaadka eedaysanaha afaraad moxamed kimani jeremaya oo loo yaqaano yuusuf roogo da'diisuna tahay soddon iyo laba jir jaasuuskan waxa uu ka tirsanaa sirdoonnada maraykanka iyo kenya isagoona siliibiyiinta kala shaqeeyey howlo kala duwan waxa uu ninkan isagoo jooga gudaha dalka kenya uu bixiyey macluumaad ku saabsan dad muslimiin ah oo ugu dambeyn gacanta ay ku dhigeen ciidamada kenya wuxuu sidoo kale al-jaasuus yuusuf roog oo saliibiyiinta kenya u gudbiyey macluumaadka dad muslimiin ah uu ku jiro walaal lagu magacaabo abunusayba oo ugu dambeyn ka soo hijrooday dalkaasi kuna shahiiday soomaaliya waa kan qaadiga oo sii wada ka hadalka jaraa'imtii uu geystay jaasuuskan inta uusan imaan soomaaliya iyo kadib markii uu soo galay gudaha safka mujaahidiinta waxaan bixiyey macluumaadka afartan iyo afar dhallinyaro muslimiin ah kuwaasoo laga qabtay masjidka muuse kadibna waxaa lagu xidhay xabsiga shimolatewa jaasuuska shanaad uguna dambeeya murtadiintii maalin ka hor lagu dilay fagaaraha degmada jamaame waa farxaan cumar sheekh warsame oo da'diisu ahayd shan iyo afartan sano jir wuxuu ahaa mid ka mid ah jawaasiista la shaqaysa dowladda siliibiyad ah ee kenya ugu dambeynna qaadiga maxkamadda ayaa halkaasi ka akhriyey xukunka sharciga ah ee murtadiinta iibsaday diintooda sandareerta liidatana siistay sharaftooda xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduriddo ah haddana waxaan fulinaynaa xukunka allahu akbar
waxay ahaayeen mujrimiin hadafkoodu u ahaa inay ka ganacsadaan dhiigga iyo sharafka muslimiinta balse eetaamta ay aabbayaashooda dileen araamisha iyo hoyooyinka ay gablamiyeen ayaa habaarkooda iyo inkaartii muslimiinta geed ku soo xirtay waxayna ugu dambayn hor yimaadeen maxkamadda cadaaladda iyo tan shareecada raxmaanka oo xukunkeeda uusan jirin mujrimka hoos bixi karaa mahadsanid abu eyman horumar ballaaran oo dhanka dacwada ayaa laga dareemayaa degmada buula fulay ee wilaayada baay iyadoona ay degmadaasi ku soo bateen xalaqaadka lagu barto culumta sharciga mar kale waa kan walaalkan abuuxasaan oo inoo faahfaahinaya warbixintan waa warbixinteennii labaad eeaan ku soo gudbinayno xalaqaadka lagu baranaya shareecada islaamka oo ka soconaya madaarista goobaha waxbarashada iyo meelaha kale ee gaarka ah ee dadka lagu barayo diinta islaamka xalaqadantii ka horraysay waxaan ku soo qaadanay qeybo ka mida bulshada oo dadaal dheeraada ugu jira sidii diintooda ay u baran lahaayeen islamarkaana baranaya fuluumta kala duwan ee sharciga maantana waa qeyb kale oo ka mid a bulshada qeybaheeda kala duwan oo iyagana aan ku booqannay goobo gaar oo ay wax ku bartaan iyagoona baranaya qur-aanka kariimka iyo funuunta kale ee sharciga si ay u noqdaan dad diintooda yaqaano oo aan looga turjumin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى xalaqadan waxaa wax ku baranaya qeybaha ay ka mid yihiin dadka muruqmaalka ah dadka ka shaqeeya garaashyada iyo qeybo kale oo bulshada ka mid a xilliga aan booqanaynay waxaa socday subac oo ardayda iyo macallinka ay ku subcinayeen suuratulcabasa oo ka mid a qur-aanka kariimka وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه فتنفعه الذكرى أما من استغنى أنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخفى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة intaa kadib waxaan wareysannay macallinka soo saaray qeybahan bulshada isagoona faahfaahin ka bixiyey wakhtigii halqadan la furay iyo weliba sidoo kale isbeddelka u dhexeeya xilligii hore iyo hadda jasaakallaahu khayran muddahati dhowr bilood ah adala taqriiban sagaal bilood hadwa furyiin dadka dhowr qiibadu sida hamaalka dadka oo maaragna yoona biyu dhaameeyaan oo maaragna gaaliyeyta ah saas oo kale may baa ka koobanyiin dadka dilaalayta dhulka ah iyo haangaadiidka ah iyo garaashleytu maasha allahu dadka hemishoo eedan faylay subagan hata una suba yahayna waa subaga ninkoowad ma ah subaga hore aan socdee maana asbuugi lamhamin jamaa'iyo ehdaanka wayan sabti haadaraan asninga haadaraan ashara qaadaan tilaada saasu arbaa saasu khamiis subu waxaan sidoo kale la kulannay mid ka mid a ardayda oo isagana sharaxaad ka bixinaya duruusta ay qaateen halkii markii hore uu duruusta ka bilaabay iyo hadda xilligan halka uu marayo dugsigaan horta maalinkan ilaahay khayrsay hamaali ana magaalada alxamdulilah hamaaliga ana hamaaliga amiirshi anugu alxamdulilah ilaahaynin ilaahaynin nahriis ilaahay maalinkaanoo badaaye alxamdulilaahi wali intuuna ka baranin ilaahaynin faa'iideey alxamdulilah anaate mayka jaree alxamdulilaahi tabaaraga yaa fowdika ahaa mayku bilaaway faataxada ku bilaaway warbixinteenna saddexaadna hadduu alla idmo waxaan ku soo gudbin doonnaa qeyb kale oo ka mid a halaqaadkan sida weyn looga dareemayo gudaha degmada buulafullaay iyo deegaanada ku dhow maatinid abu xasaan wilaayada gado ayaa gurmad ballaaran gaarsiisay qoysas ka soo barakacay dagaalo ka dhacay degmada luuq ee wilaayadaasi faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hee walaalkeen casaam carafaad wilaayadii islaamiga gado ayaa gurmad raashiin qaybina gaarsiiyey qoysaskii kasoo baarakacay dagaaladii u dhexeeyey maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo ku dagaalamayay degmada luuq qaar ka mid a qoysaskaasi gurmadka raashiin qaybinta la gaarsiiyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andulus magacii faadma cali saaqal yidhaahaa muslimiinta raashinka nasiidi haaf baris ee haaf sokor ee lamsadiila saliid ee yarluwa barakaca ku haayo guryaaga ilaha gubiga kutroori mbe umar meesha jooga bashiiro luugaha ku barakay haaf bariisi haaf sokoree lamasadilinnasi maxaa ugu duceynaysaa mujaahidiin do'aanti ilaahay guuldeersiyo baraka la siiyo yoonka do'a reer luugaha ini guryaaga no la gubigood dhar ee dhong mahagaada inti ilaahay guuldeersiyo insha allahu ilaahay keersiyo onka do'ayahay maxaa gudaxlay saaqalidhahbo luuga ka soo barakacay gajaf ma wadano waxa ilaahay ogi ma wadano markaan ilmaha la soo aragno galolna ma wadano waxa ilaahay gargaarka noo soo qaadantina noo kaana rabnaa bii waxa kasoo soo darsanayna ma jiro wax waa ka karsanayna ma jiro hadda waxaa la isay ahaa loor haaf sokor ah haaf bariis ah laba sadiil saliid ah liisi muslimiin yaa ilaahay dartiisa noogu soo qaata mar keera u dar u rajiinayna hadda ilaahay yiri iyo no warwaago iday ibrahim dowmadeeda ngaliere luuga ku barakay war an wadada male ciyaal oo galnyala kahay mesa diili biila ka galada oo buraash em wadada mayba geeg mahad un ku hay ulmaado oo oo ilaahay dartiisan socota raashinna nasiidi gargaarna nasiidi ilaa hata bii ku sugahayna yee anka mahad eliyaan ilaahay anka mahad eliyaan ulmaada saata galangni hayta oo wal noolole nasiidi wal kale una qabna malle hatta gogolka jiifadaana malle ayee teendhado hiridaana malle ulmaadaas ilaahay an mahad eliyaan hatan ulmaada wali nasiidi anku mahad eliyaan mujaahiliinta eh oo ilaahay dartiisan socota gaaladana soo barakaceeday murtadiina isdagaashi gaaladana soo barakacisi waxaana dhamay waa gaalada murtadiin dhexdeedan xabadaasaan oga soo cararnay annaga maataan an xabadna ma ridaynin bashiiran ku soo barakacnay afar habeenna luugi dhexdaanan ku soo jiray waa soo lugaynaayi ayaalan soo araray kareeta ma wadanin loor bari es ah loor sokor ah laba saddexla saliid ah aa ulmadana siisay qof kasta yaan ugu maxadelinayna ilaahay dartiis ayadana gargaar allah ka siiya annagana gargaar waana siisee sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqbaan abu anas ayaa ka hadlay gurmadka iyo ujeedka loo gaarsiiyey qoysaska barakacayaasha ah nimanka murtadiyiinta dadka muslimiinta ee soomaaliyeed dhibaatada ay u deysteen iyo barakaca iyo xabadda iyo waxaa weyaan guryaha ay ka gubeen iyo wax dhibaato ay u deysteen ayagoo habdhaq ah oo cararayo oo naftooda la baxsanayo markaanu aragnay ayaa waxaanu go'aansannay inaan la gaarna biyo iyo baad wixii garaankeenna ah waadnu arkaysahay maanta waa ayagii oo uun gacanta mujaahidiinta ay wax ka soo gaareen waxna loo qaybinayo ahdaafteena koobaad taasay ahayd degmada looq oo ka mid a degmooyinka cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada gedo ayaa waxaa maalmahan ka socday baraka xoogan oo dadka shacabka ay ka barakacayaan dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta aad buu mahadsan walaalkan casaam ayukaasi ahaa dowladda xabashada etoobiya ayaa shaacisay in ay xirtay xuduud beenaadka ay la wadaagta soomaaliya iyo suudaan si ay u dhaqangeliso qaadashadada badda soomaaliya warkaasi waxaa inoo faahfaahina walaalkeen marwaan maxamed mas-uul sare oo ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale sheegay inay ka go-an tahay dhaqangelinta waxa ugu yeeray isaafgaradkii dhex maray jamhuuriyadda somalilan iyo etoobiya madaxa isgaarsiinta xafiiska abiy axmed ayaa u sheegay wakaaladda arab woldo bareesa in addis ababa iyo hargeysa ay ka shaqaynayaan sidii dhaqangal looga dhigi lahaa mowugii ay abiy axmed iyo muuse biixi kala siixideen horaantii sanadkan wuxuu carabaabay in ciidamada dowladda etoobiya la faray in isbuucyada soo socda iyo xidhaan dhammaan xuduudaha waddanka intay socoto xafladda lagu saxiixayo heshiiskan xabashada u suurtagelinaya inay saldhigbadada ka samaystaan geeska qaaradda afrika mas-uulkan ka tirsan dowladda etoobiya ayaa tibaaxay in socdaalkii uu abiy axmed isbuuci lasoo dhaafay ku tegay magaalada boorta suudaan uu jenaraal burhaan ku wargelinayay inuu xiri doono xuduudaha maalmaha ay dhacayso xafladda lagu dhaqangelinayo heshiiskii xaaraabta ahaa ee dhex maray muuse biixi oo ra-iisul wasaaraha etoobiya dhanka kala taliya ku-xigeenka ciidanka milatariga xabashida ayaa gaaray deegaano ka tirsan dhulka gumaysi oo ku jira ee soomaali galbeed gaar ahaan degmooyinka kulaalo xuduudbeenaadyada kumanaan ka tirsan ciidamada etoobiya ayaa isbuucdii lasoo dhaafay kasoo tilaabayay xuduudbeenaadka diyaargarowgan ay etoobiyaanku wadaan ayaana imaanaya xilli uu fashilmay kulankii ka dhacay magaalada ankara bishii lasoo dhaafay aad buu mahadsan walaalkan marwaan ay kaasi ahaa warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda andalus anaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu